habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa sabti sideedda mey sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarhka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah daadad ka soo rogmaday robab mahiigaana oo muqdisho ka da'ay jimcihii shalay oo sababay geeridii saddex iyo toban carruura waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xirno aan isku daynay way naga tambateen marka daadkia saa id u socday daadka soo fatahmay marka soo fatahmay fatahaadda ay bilaabatay ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay howlihii ciyaalkiiaan derbida ka babuudinay jiraanjira ugu babuutinay ciyaaladii guri kale aan geynay guri kaleo aan geynay ee ciyaalkii ugu daba tagan biyihii inihii sidaasay ku maashoogeen waxaad kaloo dhegaysan doontaan tartan loo qabtay dhallinyaro reer somalilan oo ku aadan sidii looga faa'idaysan lahaa farsamada casriga ah oo hargeysa lagu soo gabagabeeyey barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horreysay wadanka laga hirgeliyey barnaamij tartanka hal abuurka ah buu ahaa ujeedooyinkaanu qabanayna waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka tiknolojiyada warbixin ku saabsan sharikadaha duulimaadka iyo kuwa xamuulka ee soomaaliya uu soo dhoweeyey go-aankii ay ku soo ceshteen xiriirka diblomaasiyadeed dalalka soomaaliya iyo kenya barnaamijyadii cawayska washington iyo martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inala socodsiiso saare cabdi axmed
ra-iisul wasaaraha dalka bakistaan imraan khan ayaa waxa uu bilowday shalayta oo jimco ahayd saddex beri oo booqasho ah oo uu ku qaadan doono dalka sacuudi arabiya si loo xoojiyo ayaa la yiri sarena loogu qaado xiriirka u dhexeeya labadaasi wadan booqashadan ayaa si rasmiya waxay u ahayd martiqaad uu boqorka dalka sacuudi arabiya boqor maxamed binu salmaan uu u diray ra-iisul wasaaraha dalka bakistaan imraan khan iyo wafuud kaleeto la socotay asaga kuwaasi oo uu ku qaabilay eeraboodka ka hor inta aysan u gudbin gudaha dalkaasi waxaa intii uu socday kulankaasi si gaara u kulmay saraakiil kale oo labada dhinac ah oo welinayay ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan iyo sidoo kaleeto boqorka sacuudi arabiya waxaana labada dhinac ay ka wada hadli doonaan sidii loo meelmarin lahaa heshiisyada kooxda warbaahinta ee khan ayaa waxa ay sheegtay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi khan iyo sidoo kaleeto boqorka sacuudi arabiya goor dambe ay wada eegi doonaan saxiixiyada heshiisyo dhowr ah oo ay ku jiraan xoojinta iskaashiga labada dal gaar ahaana arrimaha dhaqaalaha ganacsiga iyo sidoo kaleeto maalgashiga tamarta iyo warbaahinta labada dhinac ayaa sidoo kaleeto hoosta ka xariiqay heshiisyo la xiriira la dagaalanka wasaqowga hawada cimilada adduunka iyo sidoo kaleeto daroogada laysu dusin karo dalalka in laga hortago iyo in wadanka sacuudi arabiya uu fududeeyo qorista shaqaalaha uu ka qaadanayo dalka bakistan wadanka indiya ayaa laga soo warinayaa in tiradii ugu badneed ee dad u dhintay xanuunka covid ka maalin qura maanta oo sabti ah la helay waxaana la sheegay in wadooyinka dalkaasi guud ahaanba lagu soo rogay xanibaad dadku aysu isu socon karin wasaaradda caafimaadka dalka indiya ayaa sheegtay in afar kun boqolsideetaniyotoddoba dhimasho ah lasoo wariyey afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay taasi oo ka dhigaysa tirada dhimashada ee waddankaasi laba boqol iyo afartan kun macadka daraaseeya arrimaha caafimaadka ayaa sheegay in dalka hindiya ay suuragal tahay inuu arko ugu yaraan hal milyan oo kiisas dhimasho ah oo xanuunka covid nka la xiriira marka la gaaro bisha agoosto ee nagu soo socota kiisaska maanteeta oo sabtiya la helay ayaa waxa uu kor u kacay afartan iyo kow kun iyo toddobaatan iyo sideed qof oo la dhigay xarumaha caafimaadka ee xanuunkaasi lagu dabiibaya dadka waxaa la sheegay guud ahaanba in dalkaasi dadka uu haleelay xanuunka covid ka inta dhimatay inta nool lagu qiyaasay koob iyo labaatan milyan iyo sagaal boqoloo kun oo qof saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in tirada rasmiga ee covid ka dhimashadeeda la xiriira laga cabsi qabo inay intaasi sii dhaafto tan haatan lahayo xarunta cilmi baarista iyo horumarinta dayax-gacmeedka maraykanka ayaa sheegay in gantaalkii ay shiinaha toddobaadkii hore hawada sare u dirtay balse kasoo farabaxsada sida ay sheegtay la filaya in dhammaadka sabtida maantaita ah saacadaha hore axadda berita ah uu kusoo dhaco dhulka wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa jimcihii shalay sheegtay in inta badan burburka gantaalkaasi uu gubi doono marka uu hawada dhulka soo gaaro islamarkaasina ay u badan tahay in uusan sababi doonin wax khasaare ah milatariga maraykanka ayaa sheegay in la xakameyn waayey gantaalkaasi soo fakaday aadna ay ula socdaan halka uu marayo waaxda cilmi baarista maraykanka ayaa sheegtay in gantaalkan uu u badan yahay inuu ku dhaco meel ku dhow jasiiradda waqooyi ee dalka new zealand laakiinse waxa ay ka digtay suurtagalnimada in gantaalkaasi uu ku habsan karo meelo kale oo dunida ka mid ah
aynu ku horrayna daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo jimcihii ka da'ay magaalada muqdisho iyo guryo dumey ayaa waxa ay sabeen inay geeriyoodaan saddex toban carruura oo shan ka mid ah la sheegay in hal qoys ay ka soo jeedeen qaar ka mid ah qoysaska ay carruurta ka geeriyoodeen ayaa waxaa booqday wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuuna noo soo diray maheen xasan cabdulaahi allaha cabdicasiis xasan cabdulaahi jimaal xasan cabdulaahi jaabir xasan cabdulaahi saacid xasan cabdulaahi tani waa dhacdo xanuun badan waana mid ay adag tahay in laga sheekeeyo waxay taabanaysaa qalbiga qof walba waa dhacdo ka hadlaysa qoysas marqura waayo carruurta ay jeclaayeen daqiiqada kahor intuusan roobka bilaabanna ay wada joogeen qoyska aabba xasan cabdulaahi iyo marwadiisa wuxuu ka koobnaa lix carruur iyo laba waalid waxayse roobkii xooganaa ee ka daa muqdisho subaxii jimaha ay ku waayeen shan ka mid a caruurtoodii ka koobnaa lixda waxaana hadda qoyska ku harahal cunub hooyaxaawo xasan oo fadhida dhul bannaan oo markii hore u ahayd deegaan ay ku noolaayeen qoyskeeda ayaan ugu tegay goobtii ku weysa shanta caruura subaxdii roobka da-ay biyaa guriga noogu soo galeen ilmihii waa ka bixiyey guri kalaa geeyey guriga kale haddana biyihii nooga daba imaadeen ilmihii iiga dhammaadeen shan ruux waa shan caruura hal meelay ku dhinteen hal meelay ku dhinteen marka ma roob kaa qaaday mase meel buholay ku dhacay guriga ganjeelka biyaha soo goosteen guriga dhexdiisaa biyo ugu tageen ay ku dhinteen shanta caruura haa meeqa jira u weynaa toban jir ilaa sideed jir alxamdulilah
waan gartay afar wiil iyo hal gabar waa iyo hal gabar marka guriga waad ka saartay meel kale aad badbaado u geysay haa meesha badbaadada ugu geey a ilmihii ku dhammaadan ilaahana u qoray alxamdulilah
marka ma hal maray dhinteen mase way kala dambe hal maray dhinteen kiiba lasoo bix miidu ahaa guriga qoyska deganaay aawen qoyska deganaaya qaar ba dadaa ka dhintay naag laba qofaa ka dhin laba wiila ka dhintay naag halaa ka dhintay naag saddexaa ka dhintay adwax an iiga badanaay malaa ani shan ruuxa iiga baxday alxamdulilah ilaaha shalay isiyaadan ma imoogo aabba xasan cabdulaahi waa danyar u qaraabo qoyskiisa waxaa ku dhacay musiibo xanuun badan markii hore caruurta ayuu ka saaray guri uu deganaa oo ahaa jiingad wuxuuna geeya meeluu arkaya gurmad balse halkaas ayuu ku waayay shantiisii caruur ahayd shalay meeshaan jimcihii ahayd abaari saddex saac afar saac roob baa yimid roobka markuu bilowda saas u bilowday waxaan isku daynay meelihii roobka soo gagala in xirno aan isku daynay way naga tambateen marka daadkia saa id u socday daadka soo fatahmay marka soo fatahmay fatahaadda ay bilaabatay ayaa waxaan damacnay in ciyaalka inaan ka saarno meesha aan galnay howlihii ciyaalkeen derbida ka babuudinay jiraanjira uga babuutinay ciyaaladii guri kale aan geynay guri kaloo aan geynay ee ciyaalkii ugu daba tagan biyihii guri kaloo sar aan geynay maadaama anaga aan degannahay meeshaan oo jiingada ah waxaan dee sar sar la aada saraan la aadnay sartii ugu daba galeen sartii oo biyaha galeenba caadi u galan nihi sidaasay ku maashoogeen iyo dadka kaloo meesha deganaa iyo dadka kaloo ila deganaa ilmahooda sidaas ayagan ku dhintay anash afar wiil iyo hal gabara iga dhimatay daraadna ilaaha isi haddana ilaaha isiina alxamdulilah
bal shanta caruurta mana xasuusan kartaa magacyadoodii magacyadooda waxaa gabadha ugu weyn ismahaan xasan cabdulaahi allaha cabdicasiis xasan cabdulaahi jimaal xasan cabdulaahi jaabir xasan cabdulaahi saacid xasan cabdulaahi marka hal maray dhinteen hal mar goys qole waxaa ka dhambeed saddex kuwa kale waxaa ka dhambeed saddex oo ayaga dhan hal meel oo isku wada jiraan macal ciyaalkayga hooyo sahra sahal ahmed waa hooyo danyar ah waxay korinaysay caruur agoon ah waxaana roobkii ka daa muqdisho ay ku weysay saddex ka mid a caruurteeda oo laba iyadoo ay dhashay saddex caruur aygaga dhimatay laba agoonan aniga dhalay iyo midaan haayay oo walaashay dhasho habararaanu ahay inta kalena way caafimaad qabaan hooyadeena koomay ku jirtaa midna dhakhtarku digfeer u i yaalaa
marka roobkii yimid caruurtii uu saameeyey haa roobkii ayimi halkanaan kala oradnay guriga hooyaan ula cararnay guriga hooyaan roobkii halkan soo jabsaday ayaa wartii noogu soo gooday ganjeelkay noogu soo galeen ilmihii sidii noogu baabeen
marka caruurtaas saddex ay ahaayeen haa iminka jir baa u weynaa
saddex iyo toban jiraa u weynaay saddex iyo toban jiraa u weynaay labada kalena miishan shan sanay jireen Waan gartaa.
waa laba wiiloo hal maraa isla wada dhalnay maantana hal mar isla wada geeriyooday ilaaha inta allaada haa
allaha u naxariisto ilaahay samara kaa siiyo aamiin halkanaad deganayd ee, guriga roob aad qaaday haa guriga roobaa qaaday wax hadda noo hari ma jirto naf iyo maalba waa baabeen awalba aniga ilma agoonan haystay waxaan la noolahay habarirtay waalidkaan la noolahay ka bacdina masiibadan rabbaanigaan ugu dhacday alxamdulilaah waa ilaahay mahadiis wiilashayga dhinteen mid waxaa la yidhahdaa axmed cabdicali midna waxaa la yidhahdaa sahal cabdicali yaraankaygu ahay wiilka habarirta waayna mursal mursal cusmaan xasan uu ahay
qoysaskan oo dhammaantood ahaa dan danyar ah waxay deganaayeen meel ku dhow war ku taala degmada wadajir waxaana halkaasi ku geeriyoodo sagaal caruura saddex ka mida waxay ka geeriyooto sahro sahal shan ka mida waxay ka geeriyooto qoyska aabba xasan cabdulaahi saddex ka mida caruurtana waxay ka geeriyooto qoys kale oo aysan ii suuro gelin aan la hadlo waxaa sidoo kale maamulka degmada ii sheegeen in laba caruura biriq ay dishay inta roobku socday taasoo dhimashada guud ahaan ka dhigaysa saddex iyo toban caruura qoysaskan danyarta aan u tegay waxay fadhiyeen dhul bannaan guryahoodiina waxba lagama arki karaynin waxay ahaayeen kuwo haddaan haysan meel ay ka gabaadsadaan qoraxda maalintii iyo dhadada habeenkii roobkiina weli muqdisho wuu ka socdaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haatanna hargeysa magaalada hargeysa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey tartan ku aadanaa sidii somalilan ay uga faa'iidaysan lahayd farsamada casriga ah tartankaas oo soo socday muddo laba bilood ah afartan iyo toddoba kooxoodna ay ka qayb galeen ayaa waxaa abaalmarinno lacageed lagu guddoonsiiyey saddex dhallinyaro ah oo ku guulaystay wariyaha v o eda somalilan uga soo warrama qadar maxamed cakule ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa qorshaha lagaga faa'iidaysanayo maskaxda dhallinyarada ku howlan ama hibada ilaahay u siiyey adeegsiga tiknolojiyadda iyo curinta habab cusub oo lagaga faa'iidaysanaya tiknolojiyadda ayaa wasaaradda tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee somalilan iyadoo kaashanaysa sida la sheegay banka premium ee magaalada hargeysa waxa ay abaalmarin siiyeen kooxihii ku guulaystay tartanka hibada tiknolojiyadda oo muddaba ka socday magaalada hargeysa kooxaha saddexda ah ee ku guulaystay tartankan ayaa waxaa la siiyey qadar lacageed oo dhan siddeed iyo toban kun agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda aamine xuseen maxamuud ayaa u sheegtay v o a walaal waad mahadsan tahay khare een, barnaamijkii tartanka hal abuurka wuxuu ahaa barnaamij markii ugu horeysay wadanka laga hirgeliyey barnaamij tartanka hal abuurka ah buu ahaa Een, ujeedooyinkaanu qabanina waxay ahaayeen sidaanu kor ugu qaadi lahayn waxsoo saarka tiknolojiyadda tiknolojiyadu maanta adduunka een, waxa weeyaan furaha dhaqaalaha Een, waxaana weeyaan waxyaabaha wadanba wadanka kale heerka tiknolojiyadda ka gaadhay ayuu kaga horumarsan yahay Een, ujeedooyinka kaleanu qabanay waxaa kamid a inaanu dhalinyarta ku dhiirigelino inay la yimaadaan hal abuur tiknolojiyadeed jaamacadaheena dalka waxaa ka baxa sanad walba dhalinyar aada u fara badan oo bartay een, aqoonta xogta een, casriga ah ama information communication technology-ga een, kuwaas oo aan u helin fursad ay kusoo bandhigaan een, ama ku hindisaan nidaamyo een, la xidhiidha aqoontooda
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee somalilan sacad cali shire ayaa u sheegay warbaahinta inay muhiim tahay in maskaxda la maalo islamarkaana laga faa'iidaysto jidadka tiknolojiyadda ku dhisan ee wadamo badan oo najaxay oo dunida ka mid ihi ay qaadeen taasina ay somalilan fursad u tahay sida wasiirku sheegay waddankan south korea waa sidaas oo kale khayraad badan ma laha halkaa wuxuu ku gaadhay waa maskax waddanka taiwan waa maskax maal waddamada ugu yaryaree maanta caalamka ugu dhaqaalaha wanaagsana waa maskax maal maskaxdaas aynu u baahnay marka aynu maalno xitaa haddaad hoos soo daadegto ood eegto maanta dadka caalamka ugu hodansan toddobada qof ee ugu hodansan caalamka maanta tobanka qof ee ugu hodansan caalamka maanta toddoba waa technology waa facebook waa google waa amazon waa microsoft waa oracle waa wada technology waa dadkii waa founderska technologyga marka runtii taasi waxaa ku tusinaysaa qiimaha maanta technologyadu ay leedahay iyo sida yaraynu halkaa ugaga boodi karray innagu ayay taasi ku tusinaysaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda aamine xuseen maxamuud ayaa carabka ku adkaysay sida ay dhallinyarada somalilan in badan oo ka mid ihi hibe ugu leeyihiin aqoonta iyo xirfadda teknolojiyadda balse u baahan yihiin in la dhiirigeliyo walaalo runtii maanta dadaalka aynu dowlad ahaan iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo institutionada waxbarashadu ay technologyga gelinayaan waa dadaal aada u badan tanaanu maanta qabanayna runtii waxay ahayd inaanu ku baraarujino bulshada muhiimada uu technologygu u leeyahay horumarka dalka waxaynu ognahay maanta ganacsigeenu meel wanaagsan buu gaadhay ganacsi badan baynu baynu leenahay laakiin haddii aan technologyga lagu ladhin runtii maxay ahayde halkanuu maanta joogo in badan ma dhaafi doono markaa sidaanu ugu baraarujino in ganacsiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhammaanba maxay ahayde adeegyada aasaasiga ah ee bulsha u baahan tahay aanu technologygu ka maarmin ayaanu barnaamijkan u qabanay labadii sannadood ee ugu dambeeyaba wasaaradda teknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee somalilan ayaa qabanaysay kulano ballaadhan oo la xidhiidha sidii si habboon looga faa'iidaysan lahaa adeegsiga teknolojiyadda casriga ah oo si weyn dhallinyarada iyo dhinacyada nolosha sida ganacsiga beeraha caafimaadka iyo waxsoo saarka kale ee horumarka nolosha la xidhiidhaba saamayn ugu lahayd muddooyinkii ugu dambeeyey khadar maxamed cakule v o a hargeysa
shirkadaha socdaalka iyo kuwa xamuulka ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey ga-aankii ay dowladaha soomaaliya iyo kenya ay dib ugu soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed laakiin hadalhaynta xiisadda muranka badda ee labada dal ee dacwadooda taallo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda i c j ayaa weli taagan maxamed kahaye ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan soomaaliya iyo kenya waxay ku dhawaaqeen inay soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed kadib wadahadal ay garwadeen ka ahayd dowladda qatar isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq waxa uu sheegay in xukuumadda nairobi ay aqbashay inay faraha kala baxdo arrimaha gudaha ee soomaaliya taasoo sida uu sheegay shardi u ahayd soo celinta xiriirka labada dowladood siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya inay tahay midaan ogolayn faragelin mid mid ku salaysan ixtiraam loo hayo qarannimada soomaaliya mid ku salaysan ixtiraam loo hayo soomaaliya iyo xuduudaheeda madax banaanadeeda siyaasadeed loo hayo mabaadiidaas mabaadii annaga aan la nimaana keligeen ma ah waa mabaadii u yaalla oo u ah aasaaska dhisitaanka ururka midooda afrika wasiirku waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya aysan dulqaad u lahayn faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee soomaalida waxa uu sheegay in xushmaynta madax banaanida dhuleed iyo xuduudaha iyo in aan la faragelin siyaasadaha gudaha ee dalalka xubnaha ka ah ay yihiin mabaadiida midooda afrika uu ku dhisan yahay intii uu go'naa xiriirka labada wadan waxaa saameyn xoogan ay ka soo gaartay ganacsiyo kala duwan waxaana ka mid a shariikadaha socdaalka iyo kuwa alaabada xamuulka ah qaada ee soomaaliya cali axmed faarax waa agaasimaha shariikadda duulimaadka idil ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in muddo shan bilooda oo xiriirka labada wadan uu hakad ku jiray ay dhimeen safaradii laysaga kala gooshi jiray labada wadan ugu yaraan maalinkii waxaa bixi jirtay lix ama shan diyaaradood oo qaarna galabkii bixi jiray maqribkii kudhawaadkii qaarna ay bixi jireen subax hore qaarna ay duurkii bixi jireen saddexdaas qaybood u bixi jireen halka maanta ay jirto in laba diyaarad ama hal diyaarad ay nairobi aado waa garan kartaa dee culayska meeshuu ka yimid culayskaasna waxaa ugu badana imaanaya waa xiriirka cali axmed waxa uu leeyahay ka hor inta aysan soomaaliya ka goosan xiriirka diblomaasiyadeed kenya maalin walba waxaa labada wadan isaga kala gooshi jiray shan ilaa iyo lix duulimaad laakiin markii uu xiriirkoodu go'ay waxay ku soo hareen hal ilaa iyo laba duulimaad maalintii waxaana dheeraa in rakaabkii ay qaadi jireen ay ku adkaatay helista fiisooyinka ama ruqsadaha dalkugalka tan iyo bishii maaj waxaa sidoo kale taagnaa mamnuuciddii ay mamnuucday soomaaliya qaadkii ka iman jiray dalka kenya taasoo khasaare xoogan uu ka soo gaaray beeralaydii qaadka ee dalka kenya haatan shariikadaha ka shaqeeya xamuulka ee soomaaliya waxay caqabado ka soo wajahayaan dalka kenya maxamuud jaamac oo ka tirsan shariikadda easyway cargo ayaa sheegay in ganacsigoodii uu hoos u dhacay shantii bilood ee lasoo dhaafay diyaaraduhu way badnaayeen oo dhowr diyaaradood la saari jiray hadda diyaaradihii ayaaba diidaaba micnaha inay qaadaan alaabtii kuu qaadan waayo waxay leeyihiin hadhowtii anaga wixii nooga imaado dhibaata adig maa qaadanayo marka hadda xoogaa way adag tahay sidii hore inay diyaaraduhu wax kugu qaadaan waxaan rajeynaynaa insha allah in sidii hore oo wax noo ahaayeen oo kontaroolkii badnaayo waxaas ay naga yaraadaan waxa uu sheegay in xiriirka xumaaday ee labada wadan uu keenay in dayuuradaha kooban ee duulimaadka isaga kala goosha labada wadan ay diideen inay qaadaan xamuul ama kaargo waxa uu sheegay inuu rajaynayo in ganacsigooda uu soo hagaago xiriirka labada wadan ee soo noqday awgii marka xayraadaha si rasmiya loo qaado xiriirkan soo wanaagsanaaday ee labada dal ayaa ku yimid u kala dabqaad ay samaysay dowladda qatar laakiin weli waxaa taagan arrinta muranka badda ee labada wadan ee dacwaddu ka taalo maxkamadda cadaaladda adduunka ee haig qaar ka mid a aqoon-yahanka ka faallooda arrimaha labada wadan ayaa qaba inay adag tahay in lasii saadaaliyo go-aanka ay maxkamadda i c j ka gaari doonto kiiskan bishii maaj ee sanadkan kenya waxay diiday inay ka qayb gasho dhagaysiga dacwadda iyadoo durtay dhexdhexaadnimada maxkamadda ee kiiskan warbixintii maxamed kaahiye oo inoo akhrinaya maxamed colaad xasan iyo taasi ahayd halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yara kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska hor imaad dhaqan oo ka imanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqammo dad kale sida iska horimaadka dhaqammada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka erayadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suge iyo warsame sodcaalkii soddonka maalmood toddobaatannadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qodhistaab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahno caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suge iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qaybqayb ah hadduu eebba idmo
dhegaystayaal markana kusoo dhowaada xubintii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka soomaaliya kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdulaahi waayahay qalalaasihii ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka waxaa ka dhashay culaysyo dhinaca ammaanka ah dhinacii siyaasadda arrimihii doorashada laakiin ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha ayaa goobahaas booqday xilliganna waxaa muuqata in ciidamadii dib loogu celinaya markii horeba meelihii ay ka yimaadeen haddii aad tihiin bulshada rayidka sideed u aragtaan tallaabooyinkaas
ridwan waa mahadsan tahay adiga iyo dadka kaleba sida dadka soomaaliyeed u qaabileen baan u qaabilnay waan soo dhaweynay waxaan u aragnay inay tallaabo wanaagsan oo xagga maaragtay doorashooyinka iyo xasiloonidaba loo qaaday ina inay tahay ka noqoshadaasshadaasna dee dabcan madaxweynaha soo jeediyey baarlamanka ku dhaacay waxay noqotay tallaabo muxuu ahaay dagaal keentay markeedii hore markaan dambeeto maaragtay lagu heshiiyey oo madaxweynihii uu xilkii doorashada ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu tallaabo oo idi diilo leh marka bulsho rayid ahaan annaga aadaan usoo dhaweynay dadka soomaaliyeedna intaan ka war heelno aad bay usoo dhaweeyeen marka waa waxaan isleenahay caqabadii oo yani muddo kororsigu way dhammaatay dhib iyo dheef waxay lahaydba waa waa laga gudbay waxaa hadda loo hanqal taagaya waxa weeyaan doorashadii iyo shirarkii la xiriiray doorashada qabashadeeda waayahay tallaabooyinkaas marka la eego dadka qaarkii waxay qabaan in weli kalsooni xumadii ay jirto oo aanay dhammaan arintaas sidee lagu xallin karaa ayay kula tahay
waa waa arrin muhiima waaye kalsoonida hortuu muddo saddex sano ku dhowa ayay soo ayay soo jirtay oo dowladda labadeeda heer maaragtay aada uga dhex jirtay kabacdina waxaa kusoo biiray dadka muxuu ahay la yidhaahdo madasha la yidhaahdo musharaxiinta madaxweynaha ayaa iyaduna kusoo biirtay kabacdina waxaa laga yaabaa qolooyin kaleeto inay iyaguna ay kusoo biireen marka waa dabcan de waxaa looga bixi karaa baan u malaynayaa waa kow waxa weeyaan in waxyaabaha hadda la ballan qaaday sidooda loo hirgeliyo in muxuu ahay shirka hadda soo socda maaragtay gobolig fiican loogu sameeyo doorashada laga heshiiyo yani caqabadihii jiray ee saddexda ahaa ee kala ahaa yani arrinta gado ee guddiga doorashada iyo xildhibaano ergada somaliland gobolada waqooyi dadka ka socda ay ku xulan lahaayeen qaabkii ay ku xulan lahaayeen xubnahooda oo aada muran xoog lihi uu ka taagnaa arrimahaas iyo iyo wixii soo kordhay oo kaleeto in maaragta halkaasi looga hadlo oo markaa la wada shaqeeyo qorshe la ysaga raali yahayna maaragtay lagu wada shaqeeyo waxay la tahay meelahaas ayay ka bilaaban kartaa kalsooni dhisidu laakiin kalsooni la-aantu waa waxa dagaalkii xamar keenay muddo kororsiga keenay shirkii inuu burburo muxuu ahay tendhada xaalana ka socday maaragta afisyoona ka socday uu burburo waxyaabahaas oo dhan waxaa saldhig u ah kalsooni darro waana iska caadi waddan dagaal muddo dheer kusoo jiray ee adigsa dowliga aysan aysan sabab aysan tabar badan lahayn
waayahay shirwac shirka hadda ra-iisul wasaaraha uu ku baaqay ee labaatanka bisha arrimaha doorashooyinka haddii aan dib u eegno heshiiskii toddobayo tobankii sebtembar waxaad moodaa inuu noqday mid aan lagu heshiin muddo toddoba ilaa sideed jeera marka hadda ma is leedahay siyaasadii hore ee shirarku ay ku fashilmayeen mid ka duwan ayaa dhinacyadu ay isla qaadan doonaan marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexba
wa waxaan is leeyahay yani waxyaabihii lagu heshiin waayey kalsooni darradu kowbay ka ahayd waxaa kaloo ka ahayd filasho qolo walbaahiba ay filanayday waxa ay iyadu rabto inay gaari karto marka tan dambe waxaan u malaynayaa hadda meeshii waxaweyaan kuma jirto oo ah yani in la ismaquunin karo oo muxuu ah mataqaana meeshii way ka baxday waxaa meesha imanayda marka in la wada hadlo wadahadalkuna sidiisaba maaragtay ma fududa marka la isku haysto arrimo oo masiiri ah oo ama arrimo siyaasadeed marka la isku haysto oo weliba masiiriya waxa weeyaan ma dhib yara kooxuhuna waxa weeyaan marba marka ka dambeyda way way soo badanayaan mathalan markii horeeto sidaan horey u sheegay waxay ahaayeen dowladda labadeeda heer maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ama madaxweynaha iyo laba madaxweyne muxuu ahay puntland iyo iyo iyo iyo jubbaland hadda waxaa laga yaabaa waxyaabaha dhacdhacay inay keenaan muxuu ahay in dad kale lagu daro midaasi waxa weeyaan waa suurtagal waaye in la heshiiyana waa waxa weeyaan waa suurtagal oo hadda waxaa imanaya nin audu ay soo magacawday oo doorka u qaadanaya aysan weli cadayn laakiin waraaqda ugu magacaabay markaaad fiirido noqonaya qofka dadka dhegaysta markaas kabacdina barnaamij soo bandhiga hadda shirkan soomaaliya bisha labaatankeeda loo yeeray ee soomaalidu ay isugu yeertayna doorkee ku yeelanaya weli ma cadda
waayahay hadii haddii haddii ay dhacdo dhinacyada soomaalida in sidii horeba looga bartay aanay ku heshin shirka soo socda ma laga yaabaa in ergeygan gaarka ah ee midowda africa ay magacaabeen ee madaxweynihii hore ee dalka ghana in uu dhexdhexaadiyo oo lagu guuleysto arrimaha doorashada waxay la tahay halkaasay u dhuran doontaa yani caqabadihii awal shirkii hore jiray kororsiimada kaliya ayaa meesha ka baxday ee shuruudihii iyo arrimihii laysku mari waayey intuba way yaalaan marka waxay noqonaydaa ama in soomaalidu isxilqaanto oo ay fududeeyaan inay iyagu dhaqso isu fahmaan kalsoonidooda ay soo dhistaan oo ninkaa odagaahi uu noqdo nin uun u fududay shaqada waxyaabaha logisticada iyo haddii mataqaanaa dhinaca dhaqaalaha laga caawinayo doorashada iyo waxyaabahaasi inuu ciyaaro wa waa arrin waaye waxaa kaloo ah haddii taa la waayo iman karayta inuu isagu qaato hogaanka oo isagu waxa uu ku taliyo soomaalidu ay yeesho waxaanan anigu doorbidi lahaa tan hore in soomaalidu ay iska daayaan muxuu ahay madaxadayga iyo cagajiidka laga laga fekero masayrka ummadda laga fekero iyagu ay wax ku heshiiyaan ninkaa odagaana ay waxyaabaha kaleeto iyo hay-addii soo dirsataba ay uga baahan yihiin sida arrimaha amniga oo kaleeto iyo arrimaha logisticada marka laakiin waxa weeya labadaas arrimooda hor taalla oo soomaalida hor taalla hogaanka hadda jira hor taalla waaya shirwa haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dad badan waxay ku doodayaan in kaalintii inta badan bulshada rayidku ay ciyaari jirtay muddooyinkan dambe aanay sidaas u muuqan marka ma jirta arrintaas
wallaahi hadda dadaalkii bulshada rayid ah ay waday ilaa iyo bilowgii sanadkii hore iyo iyo arrintaasi dhaliishaasi isma waafaqayaan dadaal badan baa la sameeyey waad la socotaa yani bulsho shantan maamul goboleed iyo gobolka banaadir waxa weeyaan waxay leeyihiin isutaga bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed howlo badanna way qabteen muxuu ahay mowqifyo badan oo maaragtay ay soo saareena jiray waxaa kamid ah ciddii ugu horreydayay bulshada rayidka ahayd ee diiday muxuu ahay muddo kororsiga diiday ayay ahayd intaasna waa lagu dhex jiray hadda waxaa jira madashii sidii bay u jirtaa banaadirna mid kaloo xoog leh ayaa ka jirta laakiin mushkiladdu waxa waaye hogaanka siyaasaddu uma jajabnaa bulshada rayidka inuu dhegeysto bulshadii rayidka ahayd dadaalkeedii way wadaa hadda waxaa la dhihi karayaa maxaa mataqaana arrimo badan oo kala duwan koobtada haweenkaa jirta oo aada looga shaqaynayo oo haween iyo iyo ragba laga shaqaynayo waxaa jira dagaalkii xamar ka dhacay oo la diiday oo dadka maxaa lagala hadlay oo iskoolaadkii iyo jaamacadihii iyo wixii oo dhan la joojiyey baa jiray waxaa noo qorshaysnayd haddii arrintan lagu laga gaari waayo banaanbax weyn xamar in laga sameeyo iyo gobolada kaleeto qaarkood marka yani dadaal xoogley wuu jiraa laakiin waxaan jirin muxuu ahay u dheganuglaantii xagga siyaasadda ayaan jirin cid waliba waxay ku dadaalaydaa inay xaggeeda u jiidato waayahay ugu dambeyn maxay kula tahay adiga shakhsiyan intee in la eg ayaa loogu diyaar garoobi karaa xilligan doorashadii dadbaneyd maadaama wakhtiga uu socdo marar fara badanna inta badanba khilaafaadku uu ku salaysan yahay in dowladda wakhtigeedii uu dhammaaday waxaan u malaynayaa hadda muxuu ahay soomaalidu waxay tidhahdaa marka ceelal iyo heshiido ayaa xooluhu biyo cabaan doorasho waxaa la aadayaa marka arrimaha taaganna laga heshiiyo qorshihii doorashada lagu geli lahaana laga heshiiyo oo ay kamid tahay yacni amniga ilaalinta doorashada iyo doorashada inaan lagu shubanin annaga waxyaabaha bulshada rayidka aan taagana waxa waaye doorasho aan colaad keenin cadaaladna ku dhacda aan dadka lagu faquuqin lagana booyinba ayaan ayaan ayaan ayaan anagu ku baaqaynaa taas ayaanan ka qayb geli doonaa haddii ala yidhaahdo xagga wacyigelinta iyo xagga culaysaarka ciddii markaasi gardiid u muuqato oo kaleeto in culays la saaro in tala la bixiyo talooyinka aan isleenahay way waxay noqon karaan maaragtay xal xal bay noqon karaan inaanu la wadaagno siyaasiyiinta iyo mujtamaca soomaaliyeed marka yani wa waa suurtagal waxa waaye in muxuu ahay hore loo socdo oo muxuu ahay doorasho la galo doorasho oo dadban ah dabcan cadaalad ma wada noqonayso laakiin inaan dadkan lagu faquuqin lagu xadgudbin la xoogin ayaan ayaan ayaan ka hadlaynaa gadaasheedana maaragtay soomaali heshiisii ay hore u socoto waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga guddoomiye
adiga mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdulaahi maxamed sharwac oo ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno adduunya bahawada lahedmo waa ridwaan xaaji wadilaanabad
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofonka
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka cawiiska washington waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid a weligaa ma aragta mise maqashay qof amirkaan daraadiilkaa iskaga saara markiiba maskaxdu fikirkii qaladka ahaa baa soo booday waa inaad ka saartaa baan idhi xabaddaa iliga ah goobta ay ku jirto si aad dadka ula sidnaato ilkahooda lixda ah dabeetana cawu baan ku fadhiyay cawdii baan soo ilkii baan ku dabay waan saasaan ugu qabtay qabtay qabtay waa mid kale oo ka mid a sheekooyinkii waayaha mirqaanka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna ka madhnaan doonin barnaamijka iyadoo caawana ay nala caweyn doonto fanaanada saare ilays
dee kolley horta fanaanku cabdi waad og tahay oo wuxuu ka turjumaa dadweynaha marka aniga laftarkayguna dee kama madhni meesha barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington marka hore ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaan u gelin xubinta alabuurka iyo weliba sheekadaasi waayaha mirqaanka bal marka hore aynu wada dhegaysanno codka fanaanka cumar dhuulle cali
dareenbaad iga qabtaa hadkayna kala diila daraada kuwaanu
codkaasi fanaanka cumar dhuulo cali dhegaystayaal haddii aynu intaasi kaga nimaadno islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno qoomiyado badan oo ku noola meelo ka mida geeska afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa si joogtaa u isticmaala qaadka waxaana la tilmaamaa inuu dadka qaara saamayn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intii ay karayeen iyadoo laga soo wariyo sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ay mahadhooyin reebaan islamarkaana baryo laga sii sheekeeyo toddobaadkii hore dhegaystayaal waxaad ku maqasheen barnaamijkeenna cawayska washington mid ka mida sheekooyinka qaadka iyo waayihiisa oo inala wadaagay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore qaadka u cuni jiray balse hadda iska joojiyey waxaana uu caawana inala wadaagi doonaa sheeko kaloo ka mid ah waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo mariyey ka hor dhici maayo sheekadan oo iyaduna la yaabkeeda xambaarsan ayaynu halkii kasii hambaqaadi doonnaa sheekadiina dhex martay aniga iyo weliba maxamuud sheekooyin kalaa jira iyagana oo aada u xiiso badan oo qaarkoodna iyagu ama ay kugu dhaceen ama aad aada u soo joogtay iyadana sheeko kalaa jirtay oo ah saaad u mirqaamaysay inaad iliga iska saartay ama uu ku tusay baalka gawsahaagi ama micyahaagii taasina see kugu dhacday iyada laftigeeduna wax jira ayay ahayd oo xaqiiqatan mataqaana ayay jira waxay taasina ku dhacday isla gumburaha kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii ayaa halkan laga qaxay kadibna waxaa la tegey belugubadle sa runtaa maalintaana baag qaada ayaa lai dhiibay oo aan iibinayey waxaan ahaa muqawadka qoladan la yidhaahdo hase yeeshe markii findhicilka qatiilkaygii bishlaay ee carruurnimo uu mari waayey ayaan toddoba sideed nin weydiiyey ilkahaaga hoose waa imisa dabeetana nin walba xula aniga ilkahayga hoose waa lix anigu waan tiriyaa kuwayga toddobaun baan ka dhigaa toddoba iyo ayuun baan ka dhigaa xaqiiqatanna marka la arko ilkahaygu toddobadaa hoose ahaayeen oo dadka shanfoolka la ydhaa ayaan ahaa oo laakiin aan la kala gerin ee dhoonna wallaahi ma iligii hore ayaan iga dhicin mise shan saddex ilig baa hoosta ka soo wada baxay ma garan karo xaqiiqatan waxaan isla markiiba go'aamiyey ilkuhu sidan cidhiidhiba isu diri karaan ee horaan kugu sheego markiiba maskaxdu fikirkii qaladka ahaa baa soo booday waa inaad ka saartaa baan idhi xabaddaa iliga ah goobta ay ku jirto si si si aad dadka ula sinata ilkahooda lixda ah dabeetana cawu baan ku fidhiyay cawdii baan soo ilkii baan ku dabay waan saasaan ugu qabtay qabtay qabtay waxaan arkay fartayda oo dhiig yari ka dhibicleeyasho bacdii baa gashay aan ku dhufanayay iligayga markii dambena kelbaddii tibiigga aan ku haystay ayaan ku burburiyey iligaygii aakhirataanka guntii maxaar baan ku soo saaray xaqiiqatan markii xinjiro fara badan oo dhiiga aan tufay berkad baan isirigal berkadiina oof waxa laydhaa baa igu qabatay waayo dee xoog baan u kululaa wallaahi ilaahay bay iga soo samata bixiyey subaa marka barkada maxamed barkada maxaad u gelaysay garanay iligii waa kan marqaankaa kudse waa iska saartay barkada maxaad ka doontay sa runtaa barkada waxaan u gelayay xinjirta inuu dhiiggayga dib xinjirta ugu soo noqdo maadaama mirqaan badan iigu jiray oo dhiiggaygu fadhiisto oo isqabooji baan lahaa markaa tiibaad kusii xanuusatay oof kugu gasho naqaska kugu dhegay haa ilaa iyo markaa subaxii markii waagu baryo waan seexday tii galabnimo ayaan dareemay caafimaadkay iyo iligayga halkuu ka dhacay iyo dhibaatada ii geystay ayaa goor dambe ayaan ogaaday waa dhibaatooyinka qaadka uu leeyey ayuunbay ka mid ahay waa hagaag dee markaa maxaa bulshadii way ku weydiinayaan waa la ogaanayaa inda ili kaa maqaya ninkii maxamuuda dhallinyarada ee la arki jiray maxaad ugu sheegtay bulshadii halkay wax kaaga yimaadeen baa tiri saa runtaa nin waxaana iska shooshalayo oo aan yacni waxba ceebtiisa ma qarsano waan waan ka sheekeeyey sidii waxay ku dhaceen taabaan marka maxaad u isticmaashay iliga ku saartay iliga waxaan ku saaray saddex arrimood baan ku saar marka hore bac baan ku lilijiyey bacdiisaan u dhufanayey waxaan fartii bay kala jeexday kadib kelbad baan u isticmaalay kelbadda yaran calaa tiriinka lagu sameeyo hadda baaqigii maxaar baan ku soo saaray intaana dareen xanuun umaan lahayn suuxisina iskumaan muddo hagaag hadda dee nin weyn baa tahay muddo muddaa kasoo muddaa kasoo dambeysay aada u dheer oo dee dabcan sodomeeyo sana iyo dheeraada iligii ma sidii buu kaaga maqan yahay se ma mase waxaa ku hadhay ilaa al'aan haddii se walaqa iligii sidii buu iga maqanyay oo weliba iligtii ilkii kale ku xigay buu waxyeelay oo imanka qaar mataqaa inkastoo mar labaad haddana shiligaga dhacay isla mirqaanka laftigiisii oo aan nin jiray laakiin iligaas sidii buu igaga maqan yahay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo sheekadaasi inala wadaagayey shilkaasi oo galay oo isaguna la yaabkiisa watay iyo weliba khasaaraha ka dhashay waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda haddii alla idmo markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan waraysi ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer sahra elays kaasoo ay nagula wadaagi doonto qaybo ka mida fankeeda bal marka hore sahraan ku soo dhoweeya barnaamijka cawayska washington aad baanu wad mahadsan tahay adiga iyo howlwadeenada v o edaba aad baan u salaamayaa oo mahadsan tahay rabadaan kariim baa kule waayo ramadaan kariim baan mar kale ku leenahay dee ramadaanti baa lagu jiraa kolley saan filayo xilliga ramadaanta qasiidooyin badan iyo nebi ammaan badan iyo waxyaabo badan oo bulshada lagu baraarujinayo bisha laga laga faa'iidaysto oo la cibaadaysto ayaad kolley soo saarteen baan filaya haddaad mid iyo laba inoo soo qabato maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu dambeeyey saara iyo walaala horta kolley dee ramadaanta wad isku ogtahayoo waxaa la sameeyaa uun qasiidooyinka iyo unbaa nebi ammaanka unbaa la qaadaa iyo allabariga koley dhowr qasiidaanu soo saarnay ilaa lix qasiidaan soo saarnay marka maxaa la yidhaahdaaye koley xabad qasiidaa baan kuusoo qaban lahaa qasiidada iminka kuusoo qabanayo waxaa iskale ereyada waxaa iskale inayaroo la ydhahdo maxamed cabdi guuleed ayaa iskale laxankana waxa saaray karoone dhowr qof baanu ku qaadana aniga iyo saada qaran iyo faysa fayse yar fayse gaashaan ayaanu ku qaadaynaa a saddexdeedaa qof baa qaadaya si wanaagsan waxay ka hadlaysaa uun ma garanaysaa nebi ammaanna weeyaan waa duco waa rabadaan dhowr bay isugu jirtaa
si aan haddayna qasiidada intaa kaga nimaadno oo aynu dhinacii dabcan de heese kala duwabaad muddooyinkii dambe iyagana soo saartay oo ka hadlaya noloshan caadiga ah iyo waayaha kala duwanaynu ku noolnahay haddaan soo qabtay iyadana heesta nasab bal heestaas iyadana nooga waran walaale heeskaasi waxa weeyaan horta waxaa la yidhahdaa nasab baa la yidhahdaa nasiibka naftayda naftaada ku beega walee nasab weeye marka maxaa la yidhaahdaa ey waxale laab saalax baa leh xasan saleebaan baa sameeyey xasan baa leh haye xasan saleebaan baa sameeyey laab saalax baa leh laxankana waxaa sameeyey maxamed biike haye biikeena waa saaray marka sida heesta ka muuqata saara waa waxaweeya qof ku faraxsan inay qofkaasi calaf isu yeeshaan oo isku beegmaan islamarkaana maxaan ku idhaa u mahadnaqaya nasiibkii qisada iyo weliba ujeedada iyo nuxurka heesta maxaad nagaga kordhin kartaa wallaahi walaalo maxaa la idhahday horta heeska waxaan ka codsaday abwaanka xasan laabsaalax baan ka codsaday hees baan ka codsaday marka anigu marka heeskanuu iisoo sameeyey marka heesku wuxuu ka hadlayaa nasiibka naftayda naftaada ku beegay macnaha qof kaan doonaya mar hadduu ilaahay igu beegay oo kale aan jeclaa ilaahay igu beegay weeyaan marka waa jacayl laba qof oo isjecel weeye waan gartay markaa markaad leedahay xasan anaa ka codsaday dad xasanna waxa badan gow ka soo siiyey ma waxaa jira wax gaara oo maxaan ku idhaha sahra nasiibkaa ku beegay oo heestuna ay ku saabsan tahay wallaahi horta cabdi ooba iska fiicnaan layde oo iska wanaagsanaan lahayd in laysku kaayo beegee mid ah laakiin iminka horta maba hayno laakiin dee kolley horta fanaanku cabdi waad og tahayoo wuxuu ka turjumaa dadweynaha ayuu hadii jarale ka turjumaa macnaha dee wixii dadweynahaas is odhan lahaayeen buu qofka fanaankuna ka turjumaa marka aniga laftarkayguna dee kama midhni meesha markaa dee ma hayne insha allah khayr bay noqonoo wuu iska iman doonaa marka marka hadda marka hadda intii marka marka hadda intii ku beegan baa kusii xoqanaysa oo sii adeegsanaysa waa ka marka intii dee isku beegan ahey ayaanu leenahay isku beegnaado wanaag ku beegnaada waan leenahay waagaag haddaynu erayo laba ka soo qabanno iyadoo coda heestii beydkee baad soo qaban lahayd walahi beydka horaan kasoo qaban laha kulley macaan dee nasiibka naftayda naftaada ku beegay wale wale wale nasab weeye xabiibi nasab weeye ha marnaa waahid marka baybi iyo baybi iyo waxana dee anigu cabdi kulleyba waan dadka marka maaragtay waxaan ahay dadka aad dhaqanka u jecel baan ahay oono waxyaabahaas shaqo ku lahayno axmedul ibraahim furlaa markuu ii tumayey ayaa dad badan oo meesha fadhiyo waxay u yidhahdeen sahrayda maxaad ugu dari weyday baybi maxaad ugu dari weyday waar anigu baybida ciyaalkaan u aqaana ayad waxaanad ka sheekaynaysaan ma garanaye
ayayaye deedna ku dar bay ku yidhahdeen oo waa ku daray anigu marka iminka markaan meelaha markaan iminka meelaha ka qaadayo haye markay halkaa gaadho waan qoslaa marka baybidaad ku qosashaa miya ilaa markay gaadha anigu waan qoslaabaa haddaan xitaa roos ka qaadayo haddaan meel xaflada ka qaadayo waa lagu casriyeeyey ma istiri marka xabaddaasi waa casrigii dambaa loo raaciyey aad iyo aad waa lagu casriyeeyey si jiilkii hore iyo jiilka dambeba u fahmaan siay u fahmaan ayaa laga dhigay kolley de ha abwaankuna runtii wuxuu sameeyey rayaadu macaan abwaano fara badan baan anigu ka qaatay heesaha abwaanadayda dee dal iyo dibadba inta wax ii dhiibtay oo dhanbade iyagana waxaan leeyahay aad baad abwaanayaal u mahadsantihiin baan leeyahay marnaa waaxid heestaasi nasab baynu dhegeystayaashu siin daynaynaa inala dhegeystaan
حبيبي النسب ويا بيبي النسب ويا waxaan waxaan nudabtiisa ahay nabarkiisa nugeelka jacaylka indhaha naxariis nastexa ilmeeye nacayb kumooyin waxaan waxaan nudabtiisa ahay nabarkiisa waan ka xumahay dhegaystayaal wakhtigoon inoo saamaxayn daraaddii halkaas ayaan ku hakin doonaa waraysiga waxaynanu halkaasi kasii anba qaadi doonaa barnaamijyadeenna caweyska washington ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijka caweyska washington inala socodsiinayay kaasi ahaa dhinacii khasiidooyinka ayaanu jalleecaynaa markaana ku soo dhowaada khasiidadan ramadaantaan idinkugu talagalnay
مصطفى سر الوجود وجوده يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا المصطفى سر الوجود وجوده يا سادتي صلوا عليه لتسعدوا رسولك إله نصوت ديرين كنت وونا يوم
idaacaddeenii caawa dhegaystayaal waa naga intaas waa maxamed colad xasan iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh inta aynu mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo